barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
waa maalin axad ah kowda bisha maarso sanadka labada kun iyo labaatanka saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo halka washington ay ka tahay shanta iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mida barnaamijka hibada iyo halabuurka oo marti noogu yahay wiil dhallinyaro ah oo gobolka galgaduud ka hirgeliyey halabuurka dhanka ganacsiga
markii aan imid waxaan qiimeeya xaaladda deegaanka kadib waxyaabaha asaasiga oo loo baahnaa markaas ayaan ka bilaabay sida koronto in la gaarsiiyo magaalada banaankeeda deegaanada ah ee tuulooyin ku dhadhow aniga iyo rag kaloo ganacsadayaal oo badan ayaa waxaan gaarsiinay koronto
heesta maantana waa
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maraykanka jo biden ayaa guul ka soo hooyey codayntii shalay ka dhacday gobolka south carolina taasi oo soo noolaynaysa ololihiisa musharaxnimo ee xisbiga dimuqraadiga islamarkaasina ka dhigaysa ninka ugu adag ee baritanka la geli kara senator berni sanders oo haatan hoggaanka u haya musharaxiinta tartamaysa guushan ayaa waxaa loo tirinayaa codbixiyaasha bulshada madow ee maraykanka ee african americaniska waxaana ay tahay guushii ugu horreysay ee biden oo ah toddobiyo toddobaatan jir uu helo tan iyo markii uu tartanku bilowday taasi oo sii xoojin karaysa rajadiisa maalinta loo yaqaano suber tuisday oo ah saddexda bishan maaj oo afariyo toban gobol oo muhiim ah ay codaynta isreereebku ka dhici doonto iyadoo la tiriyey sagaashan iyo sagaal boqolkiiba codadkii la dhiibtay ayaa biden waxa uu helay siddeed iyo afartan dhibic afar halka senator berni sanders uu helay labaatan boqolkiiba codadkii la tiriyey tom stayer oo ah bilyaneerkaasi oo ku qarashgareeyey lacag dhan saddex iyo labaatan milyan oo doolarka maraykanka ah gobolka south carolina ayaa kaalinta saddexaad galay laakiin waxa uu ku dhawaaqay inuu gebi ahaanba isaga haray tartankii musharaxnimo hay-adda ilaalinta xuduudaha midooda yurub ayaa maanta oo axadda sheegtay in ay feejignaan aad u sarreysa gelisay ciidamada ilaalada xuduudaha kadib markii ay tobnaan kun oo qaxooti u badan suuriyaan ay soo dhoobteen xadka turkiga uu la wadaago qaar ka mid ah dalalka ku jira midooda yurub hay-adda frontex waxay sheegtay inay gacan dheeraad ah siinayso ciidamada ay dowladda griiga geysay xadka si ay uga hor istaagaan qaxootiga doonaya inay halkaasi si sharci darro ah uga soo tallaabaan dowladda griiga waxay maanta sheegtay in afar labaatankii saac ee lasoo dhaafay ay xadkeeda ka celisay ilaa iyo toban kun oo muhaajiriin ah oo rabay in ay kasoo galaan xadka ay la leeyihiin turkiga dhanka kale dowladda suuriya ayaa sheegtay inay xirtay hawada gobolka idlib sababo la xiriira colaadda sii baahaysa ee kala dhexaysa dowladda turkiga turkiga ayaa sheegtay inuu soo riday diyaarad militari oo uu leeyahay rajiimka bashaar al asad hase yeeshee xukuumadda dimashaq ayaa beenisay dhankeedana sheegatay in ay soo riday diyaarad uu turkiga leeyahay ciidamada suuriya ee taageerada ka helaya kuwa ruushka ayaa khamiistii aanu kasoo gudubnay gobolka idlib ku dilay ciidamada ciidamo turki ah oo gaaraya ilaa iyo saddex iyo soddon askari
halka wararkaasi aad kala socotaan waa v o a oo idinkaga imanaysa washington dhegeystayaal haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii hibada iyo halabuurka waxaana magaalada dhuuso mareeb noogu soo diyaariyey waryahayaga cabdiwaaxid macalin saaq
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka ee idaacadda v o e da toddobaadkan barnaamijka waxa uu idinkaga imaanayaa degmada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug toddobaadkan barnaamijka waxaa marti iigu ah liibaan cabdulaahi yuusuf oo ah nin dhallinyaro ah bartayna cilmiga ganacsiga islamarkaana dib ugu soo laabtay degmada dhuusamareeb kadib markii in muddo ah uu ku maqnaa qurbaha waxa uu magaalada ka hirgeliyey hal abuur ganacsi waxaa sidoo kale ka faa'iidaystay qaar ka mida dhallinyarada degmada v o a laanta afka soomaaliga kusoo dhawow liiban marka xigtaa bal waxaad inooga warbixisaa waxaad ka mid tahay dhallinyarada hal abuurka ganacsi ka hirgelisay ee degmada dhuusamareeb ka hor inta aadan hirgelintan samaynin waxaad ku maqnayd qurbaha waad soo laabatay maxay ahayd sababihii iyo ujeedooyinkii aad uga soo laabatay qurbaha waa mahadsan tahay cabdiwaaxid macali isxaaq siyaabo badan ayaan ugu soo laabtay degmada dhuusmareeb maadaama ay dhacday faalo dhanka horumarka ah ama dowladnimada dowladnimada ah waxaan mataqaanaa go-aansaday inaan uga faa-iideeyo cilmigeyga iyo waqtigeyga mataqaana deegaankan oo ah deegaankii aan kasoo jeeday ama aan u dhashtay sidaas darteed ayaan imid markii aan imid waxaan qiimeeya xaaladda deegaanka kadib waxyaabaha as-aasiga oo loo baahnaa markaas ayaan ka bilaabay sida koronto in la gaarsiiyo magaalada banaankeeda deegaanada ah ee tuulooyin ku dhadhow aniga iyo rag kaloo ganacsadayaal oo badan ayaa waxaan gaarsiinay koronto deegaano hadda u jira dhuusmareeb soddon ilaa soddon kilomitr soddon iyo shan kilomitr ganacsiyo badan oo furanna way jiraan dabcan oo hadeertaan oo aan rabo dhallinyaro badan inaan uga faa-iideeyo qaarkoodna hore aan uga faa-iideeyay liban qofba marka uu wax bilaabayo waxa uu ka bilaabaa waxyaaba isaga uu ku haminayo muhiimadda hal abuurkiinan ganacsiga in miyiga la gaarsiiyo korontada iyo biyaha ma waxay ahayd hal abuur marka aad halkan timid kugu dhashay mise markii aad maqnayd
dabcan sida soomaalidu wada og tahay deegaanada baadiyaha ah ama miyiga ah inta badan dadku waxay ka cabtaan biyo la-aanta marka ma ahayn wax hadda markaa halkaan mid igu dhashay laakiin waxay ahayd wax aan ku haminay in shaqsi kasta oo soomaaliya oo ku sugan miyiga uu helo waxyaabaha asaasiga sidaa og tahay ama biyuhu iyo korontadu waa waxyaabaha asaasiga qofku uu u baahan yahay marka horena waa iigu jirtay marka halkaan midna waa aan dareemay in loo baahan yahay
hadda magaalada dhuusmareeb waxaad ka samayseen xarumo ganacsi dhallinyaro badana fursada ka helay oo shaqooyin ah ganacsiga ee aad hadda halkan ka abuurteen iyo ganacsiga hal abuurka ah ee degmada iyo deegaanada u dhowdhow aad ka wadaan mays leedahay dhallinyarada fursado kaloo ganacsi baa u banaan dabcan fursadaha ganacsiga horta sideedaba ma dhammaadaan ganacsiyo badan fursado badan oo waxaa jira hadeertaan bannaan oo aan ugu baaqaya dhallinyarada deegaanka inay ka faa'iidaystaan waxaa ka mid a fursadahaas ganacsi deegaanka hadeertaan degmada dhusmareeb actually oo caasimada galmudug ma lahan meelo cafeteria oo mataqaanaa take away leh oo markaa tusaalahaan maqaayado waxaa jira furan oo shaqeeya laakiin maqaayadahaas waxaa loo baahan yahay sida maqaayad maqaayado yaryara oo take away shaaha iyo cabitaanka iyo waxyaabaha noocaas oo kala bixiya oo take away restaurants caadi ha iyo sidoo kale ma lahan dry clean meelo dry cleana waa fursad furan oo laga faa'iidaysan karo sidoo kale waxyaabo badanaa jira qofka wuxuu u baahan yahay keliya inuu fakero den asagaa soo saari kara wax fursad ganacsi
dhallinyarada marka ma iska aragteen sidii halaburada ganacsiga looga faaidaysan lahaa dabcan waa isragnay marar badanaan kulanay dhallinyaro badan oo deegaanka ah oo reer dhusumareebeed ah iyo kuwo kaleo iban reer galmudug ah waxaan tagnay cadaado waxaan tagnay cabudaaq gaalkacyn had waa ku haminaynaa inaan tagno oo dhallinyaro badan isoo aragno waa waan la wadaagnay aragtiyadeena ganacsi iyo qaababka ugu fududeeyay mataqaanaa ku samey karaan shaqo abuur
fursadaha ganacsiga ah dhallinyaraduma waxay u baahan yihiin in marka ay bilaabayaan dhaqaalo badan ay ku bilaabaan mise waxay ka bilaabi karaan wax yar oo aada u yar oo ay ganacsi ku abuuri karaan
dabcan horta yani dhaqaal dhaqaaluhu waa muhiim laakiin yani looma baahna inuu noqdo dhaqaalo tiro badan tusaale ahaan tegaweyga aan kuu sheegayo kale waxaa lagu bilaabi karaa wax iska yar waa laba boqoloo dollar boqol dollar waa lagu bilaabi karaa sidoo kale dryclinku intii aad ka gaarayso heer aad kasoo iibsato mashiinkii waxaa kusii shaqey kartaa si mataqaanaa yani caqabad way kugu imaan kartaa shaqada kugu badan karta maahne dhaqaalo badanoo saas uma baahni fursadaha kale ee ee dhalinyarada u badan ma dhaqaalay uga baahan yihiin inay ku abuuraan
dhaqaalaha sidaan hore kugu sheegay cabdiwaaxid waa qasab waayo dhaqaaluhu laakiin waxaa jira sidoo kale fursado aan u baahnayn dhaqaalo saa-id ah sidoo tusaale ahaan waxaan ku idhi tagaway inaad furtid meel tagaway wax dhaqaalo saas u badan maaha waana waxaa ka samey kartid dhaqaalo aada u fara badan laba boqol saddex boqoloo dollar waa ku samey kartaa sidoo kale dryclink waa aan ku sheegay si waxaa mataqaanaa naturally ah mataqaanaa ku samey kartaa shaqadaa kugu badanaysa laakiin dhaqaalo badan inaa gelisid uma baahnid dhaqaalahona ayada isagaa imanaya kadibna mashiinkii inaad soo iibsataa gaari kartaa dhalinyarada inta badan dhaliilaha loo soo jeediya ama dadka dhaliilaha waxa ku tilmaamaan dhaliilahooda ay salka uga dhigaan inaysan rabin in dhaqaalo yar ay ku bilaabaan ganacsi ama hal abuur ganacsi ay ku sameeyaan marka aragtidaa dadka qaba ka waran
dabcan waa jiraan dhalinyarta keliya maahana xataa waxawaaye waa dad waaweyn ay ku jirto aragtidaas waa ay jirtaa laakiin marka dhaqaala sidiisaba haddii aadan hoos kasoo bilaabin inta mataqaanaa dhaqaalo fara badan aad maalgelida kama shaqey kartid experienceaa ubaahan tahay experiencegana qaabka ku heli kartid wuxuu yahay inaad from the bottom kasoo bilowdo hoos hadda dhalinyarada gobolka ma u baahan yihiin in laga caawiyo hal abuurada ganacsiga siday ku abuuri lahaayeen dhalinyartu waa u baahan yihiin dabcan laakiin waxaa waaye dhalinyaradu mudda koowaad waxaan ugu baaqaa maamulada iyo ururada ururooyinka hay-adaha iyo waxyaaba noocaasa inay dhalinyarada ka wacyigeliyaan aragtida ah inay adag tahay in la shaqeeyo oo hal abuur ganacsi la sameeyo miyiga hadda deegaanada degmada dhuusamareeb oo xaruma waa galmudug aad ka hirgeliseen xarumaha korontada iyo biyaha iyadu yaa ka faa'iidaysta dhalinyaro badan oo even miyiga ku sugnaayay laakiin yacni dad fircoon oo shaqaysanaya ayaan uga faa'iideynay oo hadda ka shaqeynaya deegaanada aan ka howlgalnay oo aan ka hirgelinay arrimahaas iyo kuwa aan hadda ku dhownahay waxaa ka mid a deegaanka la yiraahdo olol oo ku dhawaad adiga afartan konton kilo afartan afartan shan kilomitr u jira dhusmareeb xananbuure sidoo kale sangooye iyo deegaano kaloo badan ku dhow dhalinyarada deegaanada ku nool horey mau haysteen halaburo shaqo dabcan ma aysan dhicin hore ma aysu dhicin inay yimaadaan dhalinyaro sidan oo kale oo isku dayaysa inay mataqaanaa sidaanoo kale u shaqeyso si volunteera dadka uga caawiso arrimaha dhalinyaradii xagga miyiga ahaa waxaad ka caawiseen shaqa abuur aad u samayseen hal abuurada ganacsi adinku ma haminaysaan inaad halka kasii fogataan dabcan deega qof deegaan kastaoo galmuduga inaan gaarsiina aan mataqaanaa aan doonayna madaxda maamul goboleedka cusubaa dartaan waxaan rajeynaa iyagana inay naga caawin doonaan oo nagala shaqey doonaan qaabkii aan ku suurtagelin lahayn ku hirgeli lahayn arrintaas ayadaa dhalinyaradiina isu tagtay ee arinta u istaagtay hal abuurkan ganacsiga ah iyo hirgelinta xarumaha ganacsiga ah kulligiin waxaad tihiin dhalinyaro deegaanka u dhalatay
dhalinyaro badanoo isku jiraanahay deegaanka galmudug actually galmudug dad kala duwan u dhashay oo tiradii ka batay maasha allah dadkaasaan ka koobana inta hadda aan ku shaqeyno
ma idinku jirtaa inaad hal abuurkan ganacsiga hadda aada wadaan mid ka bedelan aada samaysaan
mid ka bedelan oo ka wanaagsan haddii aan helno qorshaheeda waa aan gelinaa laakiin midka liita maya dhalinyarada qaar baa ku haminayaa in dalkii shaqo uusan ahayn ay tahriib iyo halkaa aadaan adiguna waxaad kasoo laabatay africa marka isbarbardhig ku samey marka dhalinyarada hamigooda ku jira inay tahriib iyo yurub aadaan iyo adoo dalka dib ugu soo laabtay
horta waxyaabaha dhaliya inay dhalinyaradu ku hamiyaan inay baxaan waxaa keena inta badan shaqa la-aanta iyo camal la-aanta qaabka keliya ee dhalinyarta arintaas mataqaanaa looga wacyigeli karo oo looga joojin karo waxay tahay in dhalinyaradii loo sameeyo shaqa abuur ganacsi iyo waxyaabo kale in la mashquuliyo macnihii hadeertaanna waxaan aaminsannahay inaan anagu qeyb weyn ka qaadayno sidii aan dhalinyarada uga jooji lahayn inay naftooda haligaan oo taariib iyo arrimahaas galaan
markaad soo laabanaysa oo aad ku soo laabanaysay soomaaliya fakra cinkeebaad ka qabtee
soomaaliya waxaan ka aaminsanahay inaysan meel dhaanta adduunkay sii jirin
markii aad soo laabanaysay dabcan markaa timid maxaa waxaan arkay arkay waxaan filinay wadanku inuu wanaagsan yahay shacabka ay yihiin dad bisil oo horumarka diyaar u ah iyo laakiin u baahan keliya in mataqaanaa la shaqogeliyo la howlgeliyo dadka
dhalinyarada marka qaarkood ma jiraan ee aad kaga soo tagtay ee halkii aad ka timid ee kuwa qaba in dalkii aan hal abuur ganacsi iyo midna aan laga hirgelin karin Een, horta sidaa wada ognahay dhalinyarta soomaaliyeed ee ku sugan qurbaha meel kasta ay uga sugan yihiinba waxaan ognahay in ay boqolkiiba boqol ku fikirayaan inay wadanka yimaadaan ay ganacsi iyo waxyaabo kale ka hirgeliyaan laakiin siyaabo kala duwan ay ugu suurtageli la-dahay inay isla xaadirkan soo baxaan laakiin waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol shaqsi kastoo soomaaliya ku sugan dalka dibaddiisa inay tahay riyadiisu inuu mar dalka dib ugu laabto shaqo iyo wax unaga hirgeliyo dhalinyarada gobolka markaad u timaadeen ma la fadhiisateen ma la kulanteen maxaase kala hadasheen
dabcan marar anagu markaa nimid kama ana bilaabin shaqeynta halkan muqdisho aan nimid muddaan joognay muddaan kala shaqeynay arrimaha dhalinyarta siday ku mataqaanaa shaqeysan lahayeen ayagoo cidna aan u baahnayn cidna aan caawinaad ka helin mud adiga muddo six months aan shaqeyhanay dhalinyaro badanoo hadda waxaa jira markaa nimid aan wax shaqa camal aanahin hadeertaana shaqeysta oo reer muqdishoah marka kadib after six months aan soo gudubnay oo halkaan nimid markaad la kulanteen kuwa gobolka maxaa idin sheegay waxay inoo sheegay marka koowaad anagaa u yeernay oo la fariisanay waxaan u sheegnay oo u sharaxnay inay mataqaanaa sidaan ay tahay sidaan ay muhiim tahay in la shaqeysta inay muhiim tahay in la shaqeysan karo iyadoon caawinaad cidna laga helin in la shaqeysan karo iyadoon cidna xataa loo shaqeyn oo shaqo la abuuri karo
marka maxaa caqabadaha oo la kulanteen
ilaa hadeertaan ma ku dhigi karo caqabadaasaan la kulanna dhammaan dhalinyarta wayna soo dhaweeyeen waan uga mahad celinaynaa sinoo soo dhaweeyeen waxaan rajeynaynaa inay ka faa'idaystaan hab habkii aada shaqooyinka u abuureyseen dhalinyarada ha ahaato iyo midda aad idinka abuuranaysiinba e ma jiraan waxyaaba e, idinka hor yimid oo hakad idin geliyay
dabcan waxaa dhacday muddo hadda aan saas u dheereen anagoo shaqeyhayna oo deegaan u dhow cabuda ka shaqeyhayna inay dhaceen xoogaa isqabsiyo dagaal oo aan ku xayirnayn muddo saddex beri ku dhawaad ah deegaan u dhexeeya cabudaaq iyo gurcal marka caqabad taas idin kugu weynid haa dabcan taasaan dhigi karaa taasaan ugu weyneed ilaa aad wax ka bedel maan arag waxaan ugu baaqaa dadka deegaanka siiba dadka reer guraaga ah in mataqaanaa yacni ay nabadda qaataan nabadda waa shay muhiim ah nabad la-aan horumar la gaari ma karo noloshu waxay ku xiran tahay nabadda nabadda waa muhiim ka shaqeeya nabadda si aad nolol ku gaartaan heer sare bulshadii deegaanka aad u timaadeen siday idin arkeen markii dabcan markii ugu horreysay ayna arkeen waxayna dhahayeen yani waxaad tihiin dhalinyaro qurbo joogoo mataqaanaa soo daashay ma soo kordhinaysaan waxaa noocaas aaminsanayn laakiin marar kala duwan markii aan la hadalnay ay arkeen ficiladeenna waana soo dhaweeyeen ugu dambeyntii ee dhalinyarada deegaanka kundha ku nool oo joogta oo qaarkood shaqo la-aan ah ka niyo jabsan gudihii dalka in laga shaqeeyo maxaad kuwaas fari lahaydeen
dhalinyarada waxaan u sheegaa inay shaqaystaan oo ay fadhiga ka kacaan weliga allaha shaqaale ma ahaa kartid waxaa loo baahan yahay in aada shaqaysatid adigu mana dhicin hadeer xiligan xilligan ka hormaysta dhacan qof shaqaalaha oo heer gaara ha ku qanacin inaad mataqaanaa qof u shaqaysid haddii aad qof inaad qof u shaqaysid maxamed dabcan haddii aadan wax kale aad qabato aadan aysan jirin waa u shaqey kartaa laakiin haddii aad heli kartid in adigu shaqaysatid ka bilaabo boqol dolar haddii aad haystid oo ganacsi aa ku furi kartid oo aad leedaha wuu soconaa ganacsigan ku bilaabo shaqayso laakiin marleeba meel yala fadhiisana dhila
aad buu umahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa liibaan cabdulaahi yuusuf oo marti iigu ahaa barnaamijka hibada iyo hal abuurka ee idaacadda v o e da toddobaadkan barnaamijka waxa uu idinkaga imaanaya degmada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug anigoo cabdiwaaxid macalin isaaqa ayaana barnaamijka idinla socodsiinayay intaynu barnaamij midkan la mid ah mar kale dib isaga maqli doonno waxaanu idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijkaasi hibada iyo hal abuurka waxaa nala socodsiinayay cabdiwaaxid macalin isaaq haatanna xubintii cayaaraha nuur xasan nuur bukhaari
aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay maxamed bashiir cabdiraxmaan dhegeystayaal kusoo dhowaada wararka ciyaaraha horyaalka ingiriiska ayaan ku bilaabi doonaa kooxda liverpool ee ah hogaamiyeyaasha horyaalka ayaa guuldaradii ugu horeysay tan iyo intii uu bilowday xilli ciyaareedka shalay galab dhidhamisay markii ay saddex gool iyo eber ku khasaartay kooxda watford oo ka mid ah afarta kooxood ee ugu hooseysa dhinaca kala horeynta horyaalka liverpool lagama badin tan iyo intii uu bilowday horyaalka iyo weliba tan iyo bishii january ee sanadkii aanu kasoo gudubnay laakiin saddexdaasi gool iyo eberta ee lagaga badiyayay ayaa waxa ay ka jibisay diiwaankii ama rekoodkii ay haysatay oo ayna doonaysay in ay horyaalka ku qaado iyadoo aanan marnaba dhinaceeda dhulka la dhigin taasi waxay ka farxisay taageerayaasha arsenaal oo haystaa iyaga rekoodka ah kooxda keliya ee britishka ah ee ka mid ah kooxaha kubadda cagta ingiriiska oo horyaalka ku qaaday iyadoo aanan laga badanin ciyaarihii kale ee dhacayna waxaa ka mid ahaa kooxda chelsea waxay barbardhac laba gool iyo laba gool ah la gashay naadiga pornamouth goolasha chelsea waxaa u kala dhaliyey ciyaartooyda marcos alonso labada goolba marcos alonso ayaa u dhaliyey kooxda kubadda cagta ee crystal palace hal iyo eber ayay kaga badisay naadiga brighton and hof albion newcastle iyo banley eber iyo eber ayay ku kala baxeen westham ayaase saddex iyo hal dirtay kooxda southampton ciyaaraha dhici doona galabta iyo caawa waxaa ka mid ah everton oo gurigeeda ku martigelin doonta kooxda manchester united oo marti noqonaysa tababare angeloti oo wata everton guuldarro ayaa qabsatay kulankiisii hore waxaana hadda uu doonayaa in uu guul ka gaaro kooxda manchester united oo iyadu guul wadata tottenhamna waxay la dheli doontaa galabta kooxda wolfis waxaana ciyaartan ay ka dhici doontaa garoonka tottenham manchester city iyo arsenaal ciyaarta dhexmar lahaydna dib ayaa loo dhigay waa tahay dhinaca talyaaniga ciyaarihii dhici lahaa intooda badan sabtida shalay iyo axadda maanta ah waa la baajiyey sababo la xidhiira cudurka coronavirus oo faraba-an ku haya dalkaasi talyaaniga oo dad badanna ay u jiefaan kuwan ay u dhinteen laakiin laba ciyaarood ayaa dhacay latsio waxa ay la ciyaartay bolonia laba iyo eber ayayna kaga badisay sidaas ayayna ku qabatay hogaanka horyaalka talyaaniga maadaama yuventus iyo interba ciyaarihii ay dheeli lahaayeen la baajiyey latsio waxaa hadda ay noqotay markii ugu horreysay muddo sanada ah kooxda hogaanka horyaalka talyaaniga haysa torino waxa ay laba iyo hal ku khasaartay kooxda napoli waxaana guushaasi napoli ay ka gaartay torino ay noqonaysaa tii labaad oo xiriir ah oo uu keenayo macalin gatuso ciyaarihii kale sida inter iyo yuventus milan iyo genowa iyo kuwo kale oo badanna waxaa loo baajiyey sababo la xiriira cudurka coronavirus waxaana dib loogu dhigay bisha abril dhinaca spain horyaalka spain ee laliga dhowr ciyaarood ayaa dhacay sabtidii shalay haddii aan soo qaadano ciyaarihii dhacay waxaa ka mid ah aybar oo saddex iyo eber kaga badisay levant valencia laba iyo hal ayay ku qabatay real bets leganes iyo deportiva alaves hal gool iyo hal gool ayay iskula-aga dhaceen qaranada waxa ay eber iyo eber la gashay kooxda kubadda cagta ee saltavigo laakiin caawa xilliga geeska africa waxaa dhici doona ciyaarta loo yaqaano el classico oo ay isaga hor yimaadaan kooxaha ugu tunka weyn ee horyaalka kubadda cagta spain ee kala ah real madrid iyo barcelona ciyaartan ayaa ka dhici doonta caawa garoonka bernabo ee ay ku ciyaarto kooxda real madrid haddii ay real badiso hogaanka ayay kala wareegi doontaa barcelona oo hadda ka sarreysa laba dhibic haddiise real madrid laga badiyo barcelona ayaa shan dhibcood ka sara mari doonta real madrid sidaasina rajada horyaalka ay ka leedahay real ayaa goddheer ugu dhici doonta waa tahay ciyaartan il classico waxaa lagu tilmaamaa kuwii ugu xiisaha badnaa ee caawa sababo la xiriira kala reebka dhinaca hogaanka oo labada kooxoodba ay aada isugu dhow yihiin ciyaaraha kale ee la filayo inay dhacaan horyaalka spain waxaa ka mid ah ishbilia oo la ciyaari doonta osasuna iyo mayorka oo la dheli doonta kitef sbanyol waxay la dheli doontaa atletico madrid dhegeystayaal wararkii ciyaaraha waa naga intaa aad baad u mahadsantahay nuur xasan haatana dhinacii kaalmaha heesaha waxaa nagu soo maqan codadka allahu naxariista xaliimo khaliif magool iyo salaad derbi heestii dalmar
cadceeda duhurkii hareyso adagay daday waa hees ka mid ah heesaha aadka loogu jecel yahay ee soomaalida waxaan ku luuqeynaya fanaaniinta salaad derbi iyo xaliime khaliif magool iyada ayaana dhegeystayaal ugu dambeysa ee idaacaddeenii duhurnimo waxaana idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca soo saaristan waxaa inoo joogay bashiir abikar cabdulaahi tan iyo kula dambe dhegeystayaal waxaan idinkaga tegaynaa heestaasi dalmar iyo weliba duhur wanaagsan
igu dilaysay haddiyaan deeqa hoy deeqa kaalay dalmar kaalay warka lama daboole wixii ku daray ii sheeg nacabkii dilaya deris aad la noqoto docdaadiga war